يا ولدي يا فلذة كبدي اسمعني واحفظ كلماتي لتنال الحفظ من الله فاحفظه بفعل الطاعات وتجده تجاهك بالحفظ وبتوفيق للخيرات حاجتك اطلبها برجاء من ربك قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد haddii aan nahay bahda warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonnaa taxane magaciisa la yidhaahdo waano oo aan u doornay inaan idinkaga dhigno buug loogu magacdaray maandhow haddaba muxuu yahay buuggan qofka qoray waa kuma ama kuma qoray halkee laga keenay magaca maandhow maxayse yihiin fariimaha uu gudbinayo ee ku dhex jira waad baran doontaan daqiiqadaha soo socda inshaa allah واسأله العون وتوفيقا لييسر كل العقبات وبيده النفع كذا الضر فاسأله نيل الرحمات ee marka koowaad wuxuu buuggan oo loogu magacdaray maandhow asalkiisuna ah kitaab lagu magacaabo ayuhalwalad waxa uu ka kooban yahay siddeed iyo labaatan cinwaan iyo siddeetan iyo afar bog ama safxo waa buug laga soo turjumay kitaab magaciisa la yidhaahdo ayuhalwalad oo uu sheekha abuuxaamid al khasaali oo aad taariikhdiisa baran doontaan u qoray arday in muddo ah la joogay oo dhambaal ama fariin u soo diray waxaana lagu tarjumay luuqadda afkayna hooye ee soomaaliga buuggan waxaa qoray qoraa soomaaliyeed oo lagu magacaabo cabdimaalik waxaana xilliga la qoray ugu tegi doonnaa gudaha buugga oo uu qoraagu ku sheegay hordhaciisa haddaba maxay yihiin fariimaha uu soo gudbinayo buuggan fariimaha uu xambaarsan yahay buuggan waa kuwo faa'iido leh oo aysan ka maarmin dadka waaweyn iyo kuwa yaryar intaba waxaa ku dhex jira waanooyin dhaxalgal ah oo u baahan in la dhuuxo dhugna loo lahaado marka la sheegayo ama ay dhegahaaga ku soo dhacayaan sheekha loo yaqaan abixaamid al khasaali waxa uu caan ku yahay inuu had iyo jeer la hadlo quluubta dadka sidaasi darteed waanooyinka uu soo gudbinayo waxay noqon doonaan kuwa ku wajahan qalbiyada inkastoo buugu yahay dhambaal marka si loo eego ku socda arday haddana waxa uu soo gudbin doonaa fariin guud oo waxtar u leh nooc kasta oo ka mid ah bulshada waxa uuna ardayga uga jawaabayaa su'aalo uu soo weydiiyey wuxuuna dhanka kale soo gudbinayaa faa'iidooyin aad u wanaagsan oo qofkii qaataa waana ugu filan ardayga uu la hadlayo mar wax buu ku waaninayaa inuu qaato marna wax buu uga digayaa ilaa laga gaaro dhammaadka kitaabka uu qoray waxa uu soo gudbinayaa qoraaga buuggu magacyada kutub uu qoray sheekha kuwaasoo qofkii rabaa cilmiga ku jira uu u raadsan karo hadallada qaar ee sheekhu sheegayo ma ahan kuwa markii durbaba ay maqalkaaga ku soo dhacaan si fudud loo fahmi karo balse waxay u baahan yihiin in loo dhigraadhiciyo lana dhuuxo si loo fahmo macnaha dhabta ah ee uu la jeedo sheekhu maadaama sheekh abuuxaamid al khasaali cidda ay ku socoto fariintiisa tahay arday waxa uu marar badan soo celcelin doonaa ku dhaqmidda cilmiga qofku bartay iyo inuusan qiyaamaha ku badbaadayn hadduu barto oo keliya laakiin uusan dhaqan gelin haddaba intaasi wixii ka dheeri ah ee ku saabsan buugga maandhow waxaan ugu tegi doonnaa gudihiisa iyo fadhiyada soo socda inshaa allah annagu buuggan waan idinku dul akhrinaynaa oo keliya kumana lihin hadallada la soo gudbinayo waxaan ka ahayn isku xidhka oraahyada iyo wixii la mid ah meelaha la fahmi waayo qoraaga buugga ayaa sharxaya ama tacliiqinaya ee sidoo kale buugga waxaa ku dhex jira aayaad qur'aan ah axaadiid iyo aqwaal culuma intaba maadaama uu buugga asalkiisuba ahaa kitaab la soo tarjumay haddaba waxaad inaga sugtaan waa buugga maandhow in aan idinku dul akhrino carruur iyo ciroolana waxay dhammaan taladeennu tahay in aan ka wada faa'iidaysanno لو أن الأمة أجمعها قصدوك بنفع وهبات أو قصدوا ضرك أجمعهم أو مكروا مكر الخلوات لم يحصل غير المكتوب القدر المقدور الآتي إيمانك يمنحك ثباتا فتحل بصبر وثبات إيمانك يمنحك ثباتا فتحل بصبر وثبات فتحل بصبر وثبات